khalad dadku wuu galaa waa laga yaba de wixii qaladee jira waa laysu sheegi karaa haddaan xukuumad ahaan nahay de ashkaas ahaan ciddii gashayba waa loo sheegi karaa laakiinse dadka sawirka qof bixinaya ee odhanaya yani hebel baa dawladda dhaliilay oo waa la xidhay sawir saxa ma aha sharcigana waxaa loo sameeyey in loo yani la isku qabto wixii qaldan lagu qabto dabcan xadhigga labadiinaba waa ti layn xidhayo xadhiggu wax wanaagsan maaha cadaalad daraduna waa waxun runtii waanan xasuusan karaya in qofkii la xidhay ee uu dareemi karayo inuu cadaalad u baahan yahay waxaana rajaynaya insha allahu tacaala waa wixii tallaabooyinka cadaaladda aynu sheegayna u qaadnay haddaanu qaldannahay waxaanu ku qaldanahayna waa waa nala qaban karaa waa naloo sheegi karaa ma ma aha yani cidna laguma xidho waxaasaad ku qaldan tahay cidna laguma xidho waan gartay wasiir maadaamaad wasiirka madaxtooyada tahay gacan badanna aad ku leedahay siyaasadda dalka n wadahadalka somalilan iyo soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mawduuca ugu weyne muddooyinkan ugu dambeeyey dalka kusoo noqonayay n wadahadalkaasi markii aad bilaabeyseen markii hore shirka londonna tagtaan guddi qaran baad saarteen ummaddaad la hadasheen dadkaad la tashateen baarlamankaa go-aamo gaadhay go-aamadii iyo qodobadii la gaadhay waa qodobadii idinka mida dhalay shirkii london inaad tagtaan iyo inaad hadashaan ood soo fadhiisataan miiska soomaaliyana wax la geli karaysaan kasakow taas markii qodobadaasi soo baxeen waxaad magacoodeen shan wasiir oo ah xukuumaddii ka tirsan oo aad u magacoodeen inay noqdaan guddi qabanqaabisa wadahadalka shirka somalilan iyo soomaaliya guddidaasi dad badan baa dhaliilsanaa siyaasiyan oo u arkayey inay dowladdu ka leexatay jidkii wada tashi ee markii hore aada la gasheen bulshada taasi maxaad ka leedahay waxaan ka leeyahay walaale horta dadku waxa ay dhaliilaan ama diidaan laba shay baa keena ama information la-aan baa keenta aanu information ku filan qofku haynin ama qalad uu isagu dareemay ama ha jira mayu jirin wuxuu qalad u dareemay oo sideeda isagoo informationkii haya oo qalad u dareemay baa keena waxaan is leeyahay dad badan oo information ka maqan yahay inay inay mawduuca aada sheegaysa ama ama yani aragtidaa lahaayeen laakiinse waxaan mawduuca ku runtii caddaynaya oo ku kaleer garaynaya dowladdu waa run waxaanu bilownay oo xukuumaddu bilowday inay la tashi samayso sidaad carabka ku dhufatay golayaasha usoo bandhigto solaadiintii culimadii ururadii bulshadii lala tashado markii la tegayey london ee shirkii laga qayb gelay maxaa loo sameeyey laba shay wuxuu ahaa sharciyan wax aynu gelinay inaynaan koonfur shirarkeeda ka qayb gelin ayuu ahaa marka xag naxeed sharci laga eegayo mid labaadna wuxuu ahaa qadiyaddeenna damage mau geysan karaa waa wax politically saameyn weyn oo qaran yeelan kara labadaa shay bay ahayd in la sameeyo wada tashigii dabcan golayaashii labadii gole oo ah dadkii matalaya bulshada waa loo bandhigay way fasaxeen balse halkaa qalad baa ka jira dadka qaarkii uu aaminay oo mooday in dadka loo fasaxay dadkao dhan cidda loo fasaxay waa xukuumadda dowladda yani mandateka haysata ciddii dowladda mandateka haysata bulshada inay la hadasho ama ama yani tallaabo ay dadka bulshada iyo qaranka wax ugu baahi doonayso ka gasho ee looma fasixin publica qof walba looma fasixin ee fasixii waxa waanad ka raajici kartaanoo qof walba uu eegi karaa oo baadhi karaa wixii soo baxay baarlamaankana uu weydiin karaa waxay ahayd ciddii loo fasaxay ciddii mandateka haysatay marka taasu taasay ahayd waxa timi haddii markaa hore aad fasax qaadateen maxaa mar labaad u fasax qaadan weydey oo dadkii ula tashan weydey su-aashaada labaadna saasoo kale noqonaysa baan islehay waa sax maaha inaanu fasax qaadana aragtideeda ama xukuumad ahaan ba aan isku qancinay waxaanan u fasax qaadanayn mandatekii bulshada waxay u dooratay madaxweynaha mandatekii bulshada madaxweynaha haysta madaxweynuhuna wuxuu doortay xukuumad golayaasha iyo iyo iyo stockholderska kale ee sharci dejineed ee wax uga baahda mooyaane markay noqoto shirka ka qaybgalkii wuxuu fasax uga qaatay yani wuxuu uga qaatay bulshadii publigii oo kala duwana iyo golayaashii sharciyada marka mar buu fasax qaatay hadday noqoto mar walba madaxweynuhu inuu wax safarku tegayaba yidhaahdo aan public oo soo shiro oo halkaa ma inoo taga de waa leaders waa hogaamin la-aan marka dee waddanku hoggaan buu leeyahy hoggaankaa taladii goynaya haddii wixii uu khatar sharci leeyayna waa inaga ku sheego waa loo fasax qaatay hadduu khatar qaran leeyahayna waa loo fasax qaatay sabab keentay mar labaad in la yidhaahdo mar walba meeshii tagay imikana nairobi aanu tegeyna imikana qaahira aanu tegaynaa ma tagna qoladaa mau tagnaa waxaan arkaya inaanay inay nuqta inay dacfi tahay aanay ahayn shay loo baahan yahay waxa yimi qaabka loo magacaabay iyo maxay soo qabanayeen ama guddiga maa intan laga tara laga tira badiyo oo bulshada ama lagu daro bulshada waabataan kusoo wada bulshada iyo golayaashii iyo ma cid ka badan lala sheergarayo waxa aan kaga jawaabaya dee waxa loo diray baa yaraa oo bulshadoo dhan loo diri maayo gogol xaadh wax loo diray gogol xaadhkii xukuumaddaa ku filan ee wasiiradu soo sameeyaan gogol xaadh iyo frameworkii wadahadalka iyo meeshii lagu wada hadli lahaa inay inay u baxaan baa loo qorsheeyo qorsho ahaa madaxweynuna wuxuu ku kala gareeyey khudbadiisii uu kaga hadlayey xisbiga kulmiye shirkiisii uu kaga hadlayey inuu guddigaana u magacaabay inay gogolxaadh kaa soo sameeyaan sabayna doono xilligay ku habboonaato guddi heer qarana oo kala duwan oo ka qayb gasha oo diyaarisa istaraatiijiyaddii wadahadalka baa garaysana midna waa noolmar practice wax laga yaba in badani dadka waa wax yacni dhacdo dadku laga yaabo inaanu u- u fiirsan laakiinse waa wax dunida oo dhan ka dhaca dunidu markay wada hadal gelayso shicib wada hadal ma galo xukuumad iyo xukuumadda wada hadal gala xukuumad waxaa la soo qoray in la yidhi eh, yacni shirkii london eh, markii dambena laga tasdiiqay eh, security councilka wuxuu ahaa waxaa wada hadlaya somaliland iyo t f g ama replacementkeeda cidda cidda bedesha bedeshay somaliland marka la yidhaahdo somaliland wuxuu ku dhacayaa waa governmentkii ila governmentka dowladda ka Dowladda- mas-uula dowladda, sax.
dowladdii baa ka mas-uula governmentkii buu ku dhacaya marka dowladdii iyo central governmentkii soomaaliya wada hadlaya that's way baynu u diidnay oo keentay inaynu markii lagu soo diray xubnaha puntland ayaynu ano- anaga xubnaha la hadli mayno because ciddaanu wada hadlayna waa central governmentkii ayaanu wada hadlayna dowladda dhexe Sidaas leeg waa- soomaaliya aad la hadlayseen idinkoo la- Exactly.
qoraalkuna ahaa exactly Sax.
maadaama aynu leenahay la hadli mayno gobolladii kale iyo maamuladii kale la hadli mayno waxaanu la hadlaynaa central governmentkii inagana gartu waxay tahay dowladdu inay wada hadalkii ka qayb gasho oo dowlad iyo dowlad is hor fadhiistaan oo dowlad iyo dowlad wada hadlaan laakiinse bulshada kale iyo yani eh, eh, eh, eh, haykalka kale ee qaranku wuxuu ka qayb gelaya oo tala ku leeyahay wada hadalkii inuu fadhiisto eh, inuu yani diyaariyo qorshihii wada hadalka inuu haddii loo baahdo haddii loo baahdo yani ciddii lagu biirinayo lagu xoojinayo xukuumadda iyo dowladda lagu xoojinayo in lagu biiriyo marka waxaan qabaa inay tahay eh, sidii saxa ahayd dariiqaas nacam waa garta imika go-aan baad gaadheen inaan idinla hadal soomaaliya inta ay ku jiraan wasiiradaasi aad sheegteen inay ka soo jeedaan qaybo ka mida dhulka somalilan ay leedahay halkee arrintaas ku dambeysay inagu go-aan baynu soo saaray eh, madaxweynuhu soo saaray oo ah in aanu diyaaru nahay principal inaanu diyaaru nahay wadahadaladii dadkii wadahadaladii gogol xaadhka noo diyaarinayna waa kuwa Eh, iyaguna waxay sameeyeen cid bay magacaabeen officially maan maqal wuu ka noqda laakiinse eh, dowladdii soomaaliya iyo sheekh shariif maan maqal way ka noqdeen officially laakiinse dhuxdhuxda na soo gaadhaysa waxa weeye na suga waanu ka noqonaynaa hadday dhawowdo iyo haddaanay dhawoobin annaga waxaanu la hadlaynaa central governmentkii dowladda dhexe ee soomaaliya dowladda dhexe soomaaliya qorshayaasha aad kula hadlaysaan waxaad imika ku tala jirtaan oo aad bulshada u sheegi karsaa ma jirtaa de waxaa ugu qaalisan waqdiyaddii somalilan iyo madax banaanidii wixii dan in- in- inaga iyo soomaaliya dan baa inaga dhexaysay ee laga soo bilaabo lixdankii markaynu wax isku darsannay dantii intaa inaga dhex martay ee kadibna aynu iminka dareennay inaan inaan dantii wada wadan karaynin wax allaaliya wixii dan inagaga xidhan waa laga waa laga wada hadlaya waan gartay waxaa jira dowladda cusub ee soomaaliya loo dhisayo ee la doonayo imika in ogos la bilaabo oo qorshaheeda xildhibaanadeeda iyo dowladda cusub ay hir- ay hirgalaan dad badan oo bulshada ka mid ah oo qaba inay dad ka mida somalilan ay halkaa tegi doonaan ay salaadiin iyo siyaasiyiinba ay leeyihiin ee ka dowlad ahaan maxaa idinka qorshaysan maadaama dadkaasi sheegayaan inay matali doonaan somalilan
walaal de xilligii waa la dhaafaan filaya dee ee, la odhan jiray hebel baa halkaa tegay oo bu- cid buu matalaaye waxaynu samaysanay sharciyo ee, bulshada cidda matashaana waa macruufo waa la yaqaanaa dastuurkaa loo codeeyey babligaa u codeeyey ee, baarlamaankaa loo codeeyey babligaa u codeeyey madaxweynaha loo codeeyey madaxweyne ku-xigeenka babligaa u codeeyey mandatekii bulshada intaasa haysata intaasu madaxweynuhu isagoo mandatekii bulshada haysta ciddii uu siiyo mandatekiisa sida dastuurka ku qoran ee wasiiradoo kale mandatka maalan wasiirka waxa weeye wuxuu wakiil uga yahay wasiirku ereyadaa uu igmaday ciddii mandatekaa uu siiyey iyo ciddii haysata mandate ayaa ayaa mateli karta bulshada laakiinse qof kastoo meel taga ma matelo bulshada marka eh, somalilan waxaa la ogyahay inay yani qadiyadeedii iyo madax banaanideedii iyadu gaadhay eh, 90 91 kii in la gaadhay in ay institutionskii dhisatay in aan qofkii shicib haddaan anigu tago oo xirsigii haddaan maanta xamar tago cid kale de ma matela naftiidaan matelaa marka nin walba oo caynkaasina yani ma haysto eh, bulshada ma haysto eh, Waa- codkeedii ma haysto ilaa uu helo way uu codka ku helo mana jiro cid ciddee ciddii bulshada u igmatay ciday u dirtayna Waa ma gartay.
jirto
n mudane wasiir waxaa jirta marar badan dowladdu waxay ku baaqday in gogol nabadeed ay u fidinayso gobollada bariga somalilan gogoshaasi nabadeed oo inta badan haddana aan caddayn qaabka loo fidiyey cidda lala hadlayo halka lagula hadlayo qaabka hawshaa loo dhammaynayo haddana weli taaganoo madaxweynaha iyo xukuumadduna ay ku celceliyaan in gogol nabadeed la fidiyey bal taa ummadda u cadday wasiir sida ay tahay qaabka weli fahan la-aan badanoo bulshada ah ayaa jirta
walaale baaq nabadeed baa madaxweynuhu mar iyo laba iyo saddexba sheegay wuxuuna ugu baaqay bulshada sool iyo iyo area bohood la degan badanaa oo ahayd meel dhibi ka taagan tahay oo dee dad qoryo sita ama dagaalamaya oo hubaysana ay joogeen marka madaxweynuhu baaqii u jeediyey waxaa baaq nabadeed oo turjumadiisu tahay qoryaa iska dhigoo kaalee wada hadalle aan wada hadallo de hesh- yacni waxba kama horreeya ilaa hadda cid soo baxday oo suldaan oo siyaasi oo muctabar ahoo waanu aqbalaye xaggaynu ku wada hadallaa waanu aqbalay markay timaado ayay wixii technicality yimaadaa xaggaynu ku wada hadlaynaa iyo maxaa laga wada hadlayaa mid laga wada hadli maayo qadiyadda somalilan cidi ka wada hadli mayso waxaa laga wada hadlayaa wixii tabasho siyaasadeed ee jira tabasho siyaasadeed wixii jira sidii loo xalin lahaa sidii loo xalin lahaa laakiinse eh, mar haddii madaxweynuhu oo ah qaranka ninkii hogaanka u ahaa uu ku baaqay dee dhaqanku su ahaa waxaynu sugaynaa ciddii aqbali lahayd laakiinse gogol cidlo lama dhigo halkaa cidladaasa gogoshii taallaa kaalaya dee cidlo lama dhigo marka gogoshii noocaa ahayd eh, yacni madaxweynuhu fidiyey ahaa war aan isugu nimaadno gogol nabadeed Wis- waa suurtagal in buuhoodle lagu wada hadlo hadday aqbalaan waana suurtagal in hargeysa lagu wada hadlo waana suurtagal in laascaanood lagu wada hadlo laakiinse dee qubuulka horeeya marka cid aqbashay oo inooga jawaabtay eh, dalabkii madaxweynaha damay jirin
laakiin miyaan ahayn idinku aad raadisaan maadaama meeshii qalalaasa uu ka jiro oo dadkii iyo xukuumaddii iyo ciidamadii mar walba ay keeni karto arrimahooga isku dhac Naam.
inaad idinku raadisaan ood u kuur gashaan oo aad bandhigtaan maxallalkiina waxaan isleeyahay dee waa raadinay oo sometimes waa nagii dhignay waj meesha la yihahdo werwer waa nagii dhignay werwer gogol baa la dhigay waa la isugu yimi Eh, eh, dadkii reer werwer ee ee deegaanka ay leedahay heshiis baa dowladdii dhex maray s c bar ka mid a oo nimankii markaa dagaalamayeyna oo wuxuu la heshiiyey dowladdii kadibna wuu yimi kadibna waynu eh, halkaasay runtii eh, heshiis ka yimi Eh, laascaanood wafdiyo kala duwan baa la diray oo mar iyo laba iyo saddex iyo afarba oo loo diray inay gogoshaa dhigaan laakiinse dee may helin dadkii runtii ay gogasha yani u dhigeen wada hadlayeen may helin marar badan Eh, marka marar badan oo waxyaala dee eh, eh, ah hoose oo loo loo kalena way iska jirtay oo lagu wada hadlay Eh, ceer gaabo kale wasiirka daakhilig waa kii tegay iyo guftiga hogaaminayo oo shaqaaqadii halkaa jirtay uu kusoo damiyey marka gogashii madaxweyne guudna way taallaa haddii maanta la yidhaahdo buuhoodle dhigana oo ku wada hadlana waa lagu hadlaya mid caam ah oo reernimo oo guudna waa la dhigi laakiinse ilaa hadda waxaan lahaynin jawaab rasmiya baan lahaynin laakiinse dowladdu way ka go-an tahay in nabad iyo xal siyaasadeed lagaga baadi doono halkaa insha allahu tacaala n wasiir deeqaha aad ka heshaan beesha caalamka inta badan waxbaa iska bedelay dowladdii hore ee dalka maamuleysay oo waxaad moodaa inaad ka fursad badan tihiin inay beesha caalamku idin siisa dhaqaalo doora sida ka muuqatay sanadkii eh, labadii sanad dalada dalka hayseen Een, beesha caalamka waxaa idin soo gaari jiray siddeetan milyan oo doolar lacag ku dhow laba boqoloo milyan oo doolar ayay ballan qaadeen sanadkii lasoo dhaafay oo keliya inay dowladda iyo waddanka ay ku bixin doonaan beesha caalamka waxaa la sheegayaa akowna in dibadda laga furay ay dowladdu furatay xukuumaddu furatay oo akownadaasi ay lacaguhu ugu soo dhacaan kuwaasoo ay dadku sheegeen inaanay caddayn meelaha lacagaha akownadaa ku dhacaya ay hadhow tood ay geli doonaan bal taa naga qanci waxa kooroo la furay ma jiraan qofkii hayaana isaga keeni doona qofkii hayaa qof afka ka yiri meel ka yiri mooyaane waa tii hore wasiirka uga helay uga hadlay een, wasiirka planningka uga hadlay akoon dowladda u furan oo lacag ugu dhacdaa oo cid lacag ugu soo shubtaa ma jirto qofkii hayaana isaga keeni doona ma jirto lacag dowladda ku socotay oo laynooba dhibaabe sidaad og tahay yani inay inay warkan beenya waxa ku tusinaysa lacag inaga laynoo dhibo soo marta dowladda oo financeka la mariyo oo lagu shubaa maba jirtee hay-aduhu waxay sameeyaan projectiyay fuliyaan waxaanay ama international ngo bay soo diraan ama local ngo gay adeegsadaan laakiinse lacag buuranoo de mala qofkii badow reermiyaba laga yaabaa in eh, qofkii de badowa laga yaabaa in laga dhaadhiciye lacag buuran oo la qaado oo shandada lagu qaado ama akoona la isugu shubo duniduba maanta ma isticmaasho mana jirto qofkii hayaana isagaa keeni waxaa timi eh, deeqda yani beesha caalamku inaa siiso dabcan dowladda yani firfircoonidii iyo sumcaddii cusbeyd ay la timi iyo isbedelkii ka dhacay wadanku dabcan wuxuu usoo jiiday beesha caalam indhaha beesha caalamka wax badanna runtii isbedel badan runtii way sameeyeen Eh, waxaanay ahayd dalabkeenu inaynu ka gudubnay marxaladii eh, humanitarianka ama eh, waxyaalaha eh, eh, humanitarianka bini aadanimada ah lagama wada gudbi karo waa loo baahan yahay laakiinse mainly inaynu usu diyaarinayno diploma صح iyo horumar inaynu waddanka gaadhsiino waan gartay.
Eh, tiina weli waa socdaa brocesskeedu waxyaala badanna runtii project- projectyo badanna way fuliyeen qaar badanna waa la filayaa dee projectigii u dambeeyey ee biyaha oo la saxeexay eh, dhowaan la saxeexay eh, hargeysa iyo gobollada kale qaar ka mida eh, waxa weeye waa dee tallaabo weyn oo hore loogu tallaabsaday oo shan iyo toban milyan oo euro mahibsa toddobiyo toban milyan oo euro waa horumar aad u ballaanan oo lagu tallaabsaday Eh, m- waxaa jirta mid kale oo aan tirsanayn oo mucaawinooyinkan inoo yimaada ee carabaha inooga yimaada eh, oo runtii meel ay mari jireen anugu beriga hore ma aqaan laakiinse intii dawladda iyadu jirtay uun, ee dawladda kulmiye jirtay ayuunbaa la arkay mucaawino qof meel ku qaybinayo oo leh mucaawinadaan la soo diray saan isleehay w- way yarayd hadday jirtayna hadday jirtayna way yarayd laakiinse muuqaal weynoo soo baxay oo yacnii xaafadihii iyo gobolladii iyo degmooyinkii qaybinaya oo dabadda ka yimid specially mucaawininkan carabaha ka yimaada waa arki jira w f b doo kale laakiinse mucaawininkan carabaha ka yimaada xadmi xajmigay leeyihiin iyo qaabka loo qaybiyo waa intii dowladdanu jirtay uun eh, madaxweyne silaanya uu hogaaminayo waxaana runtii u arkaa in eh, aynu ku kasbanay firfircoonidii iyo dadaalkii iyo shaqadii iyo kalsoonida waxba laynooma dhiban haddaan lagu kalsoonayn dadka halkan jooga caaya dadka dadka caalamku muxuu aaminaya haddii dowladdu ay wax beersanaysa hadday wax- maxaa loo aaminaya la kaa warran yihiin marka ma jirto waxbana kama jiraan Naam.
En wasiir su-aal en dadku inta badan isweydiiyaan labada saneed meesha joogteen oo ah xukuumadda kulmiye inay ka nugushahay xukuumaddii ka horreysay madaxweyne rayaale Mm, marka loo eego dhaliilaha loo jeedinayo mm, iyo qaabkay uga jawaabto dhaliilahaas mm, ee marka ama siyaasiyiintu ay cambaareeyaan ama bulshada culays kaga yimaado habka jawaab celinta xukuumadda kulmiye inay u nugushahay dhaliilaha mm.
taasi ma jirtaa
Eh, waa laga yaabaa Eh, waxa horta qofka dee banaanka ka joogaa laga yaabaa inuu ka jawaabo oo laakiinse anagu aragtidayda Sax.
eh, wa- aragtida inuu inuu inuu cabiro qofka banaanka ka joogaa laga yaabaa inuu uga cabiris badan yahay laakiinse waxaan is leeyahay malaha xukuumadda kulmiye waabay ku yar tahay miidiyaha oo waxna lagu canaantaa Eh, inaan miidiya nimaadno intii aynu wada hadlaynay ee a- aynu inaad waraysi iga qaado saxaafadda dhammaanteedna waad waraysan kartaa qofka loogu cayda badan yahay baan ahaa Sax.
Eh, yacni xukuumadda marka la maagayo la-aadka loo ca- loo- loo- loo- loo- loo hujuumayo haddana saxaafadda intay la soo xidhiidhay iyagaa mara ka ah Eh, inay i weydiiyaan aan waraysi kaa qaadno oo aanan waraysigaa badanaaba aanan haleelin adigaana mara ka ah inaanan caynkaa ugu badnayn marka meeshay ka timi dhal- dhaliisha ay ka damqanayaan eh, ma hubo haddaanay ahayn dee sometimes way dhacdaa qofka wanaagga wadaa in xuma lagu sheego uu ka dabqadaa haddaanay noocaasoo kale ahayn ma garanayn en wasiir nacam en waxaa jirta adu waxaad ka mid tahay wasiirada xukuumadda Naam.
madaxweyne axmed maxamed maxamed siilaayo nacam saad ka warqabtana wasiirada ugu eeda badan nacam haddii qalad wadanka ka dhaco la saaro Hmm, haddii dowladdu iyo xukuumaddu qaladaad ay sameeyaan eedeedu u tagto nacam haddii go-aan la gaarayo lagu saleeyo adiga lagugu saleeyo Naam.
oo la yidhaha ama xirsaa ka dambeeya ama xirsibaa en go-aankaasi gaadhay ama xirsaa waxaa noocaasa ka dambeeya Hmm, ayaa inta badan u badan hmm, in maxaa sabab u ah baad is leedahay ma go-aamada oo adigu xagga ugu dambeysa aad ka fadhido madaxweynihii aad go-aankii la gaadhaa hmm, ma dhaliilo nacayb shakhsiyadeedbaa hmm.
ma bosishanka aad taagan tahay baa leh bal u u fasirtaa wasiirnimada waxaan isleeyahay mar horena waan ka hadlay oo aan ka hadlayey eh, tv-ga qaran ka hadlayey iyo marar hore oo leweydiye waan ka hadlay waa runtii en, aniga maxaa lagu hadalhayaa horta aan ka horreysiiye dunidu imika western wallka waa one of waa records inaad wax gaara wax gaara tahay Eh, maxaa lagu hadalhayaa yacni waxaa laga yaabaa qofka loogu hadlahaya inta badan yahay waa record oo ama ama sama ha ku yimaado ama xuma ha ku yimaado muxuu ku yimi waxaan isleeyahay wuxuu ku yimi en, in lay hadal hayaa bosishinkan jooga waa ka qayb oo ah dariiqii madaxweynaha loo sii marayayo wasaaraddii madaxtooyada ah ee waa ka qayb ee bosishinka aan joogo oo aan ahay ee nin dhallinyaro ah oo malaha wasiirkii ugu da'da yaraa ee gala oo rag badan oo waaweyne ay quudaraynayeen waa ka qayb mid waa iska normal oo xasadku dee wuu iska jiraa iyo ciddii de- ku diidan way iska badan tahay oo qof waliba wuu- wuu- yacni waa laga yaabaa inay inay iska badan tahay waa ka qayb ee anigu waan ka duwanahay wasiirkii madaxtooyada hore madaxweyne silaanyana wuu ka duwan yahay madaxweyne rayaale waa ka qayb markaa hadduu madaxweynuhu yani hawlo ama qaabka uu igu diraya ama shaqada siduu igu diraya hadday ka duwan tahay bara- yani tii hore waxaa laga yaabaa inay inay inay qayb ka noqoto n waxaa qayb ka ah waan isleeyahay n runtii eh, sida uu kalsoonida madaxweynuhu uu igu qabo oo aan isleeyahay way- way badan tahay wasiiradiisa isagoo ku qaba haddana wasaaradda madaxtooyada kalsoonida aan isleeyahay madaxweynuhu uu kugu qaba aan isleeyahay way badan tahay ayaa in badani ka xumaataa tirahda xirsi baa cayn kaa sameeyey iyo xirsi baa cayn oo ama dareentaa wixeedii iyada qofkaasi uu watay xirsiba ama diiday ama cankale kasi anugu go'aanka madaxweynaha lama gaadhay go'aanka madaxweyne isagaa gaadha way kalsoonida mudane wasiir aad ii sheegtay in madaxweynuhu kugu qabaa ay ay wanaagsan tahay dad badan baa siyaabo kala kala duwan u fasiran kara nacam maxay ku timid baasale
waxaan isleeyahay waxay ku timi silanya oo ah leadership qof lala shaqeeyo oo dadka runtii ugu ugu aaminka badan ee qofkay wada shaqaynayaan kalsooni buuxda siiya ama siiya delega- yani job delegation aqoontuu leeyahay iyo iyo iyo- iyo khibradda uu leeyahay darteed ee silanya waa nin qofka shaqa waa qof shaqada ku aamina oo aan ku ducaducayn oo marka hore taasu silanya ka timi aniguna waxaan isleeyahay waxaan ahay nin shaqadiisa guta oo hadduu shaqadeyda garan waayo dee ima aaminin haddii shaqada laygu garan waayo dee layma aaminin marka waxaan isleeyahay un waxay ka timi leadershipka silaanyo iyo inaan shaqadeeda guto in bay ka timi laakiinse wax kale oo dee soo degay ma jiraan waan gartay n waxaa laga yaabaa dad badan inaanay arag adigoo shaqaynaya Mm.
laakiin dad badan ay kula shaqeeyeenoo ay arkeen habka aad u shaqayso n qayb ma ka tahay dhinaca kale shaqadaada oo badan shaqada activity-ga wasaaradaada oo badan iyo go-aamada wasaaradaada ee aad ka gaadho habka isku socodka bulshada iyo madaxweynaha
Eh, waa possible yes Eh, madaxweynaha dabcan bulsho badan baa dooneysa oo ku socota waan yidhi bosishkan jooga markii hore waan carab ku dhuftay bosishkan jooga waa waa wadada loo sii maraya bulshada usii marayso Eh, waxaana madaxweyne silanyo waa popular president wakti dheer soo jiray saaxiibo badan lahaa kuwii asnam kuwii soomaaliya kuwii baalkile hadda ii sheegeen kulmiye waa popular president dadka doonaya iyo dhimaankiisu aada u badan yahay Sax.
inkastood qaabisho iyo inkastaad qanciso inka badan baad doonaysa marka m- inaad qancisaa oo ku filaataa way adagta waan gartay marka qayb bay ka tahay Eh, sidaan marka hore carabka ugu dhuftay madaxweyneha inta doonaysa sidoo kale tii aynu hore u sheegnay expectationka iyo filashada kulmiye iyo dadkii eh, madaxweynaha la soo shaqeeyey filashada badan ee la filaya qayb bay ka tahay qof walba oo waxaa soo waaya markuu ugu liito wuxuu is leeyahay wallahi ninkan dee madaxweynuhu la shaqeeyaa waanu waanu kaala dhamayn hadduu wax kula dhamaynayo marka aniguna sh- xilkaygu maaha inaan madaxweynaha wax ka dhameeyo waa inaan qofkii madaxweynaha procedurkii u mariyo oo qofkii u baahnaana dee dabcan xafiis baa qaabilsan brotocolka qaabilsan laakiinse inaan shaqadii wixii madaxweynaha ku socda yani procedurkeedii mariyo marka eh, ma aha yani anigu qofka marka u horeysa qofka qaabila ma ihiye proto- xafiis baa qaabilsan cid baa aragtay wuxuu doonayo goortuu uu doonayo ayaa la weydiiyaa kadibna procedurkaasaa la mariyaa laakiinse dadkaa madaxweynaha ama ku socda ama ka yimi uun baa laga yaabaa qof walba inuu isleeyahay waxaagii laguma dhammaystirinoo xirsi baa dhexda ku fadhiya n wasiir culays intee leeg bay kugu hayaan eedeymahaasi mar walba taagan oo aan inta badan dhammaanba muddadaasi aad xilka haysa Eh, runtii dee eedda ma jecliyo ma jeclaysanayo oo kuma raaxaysanayo laakiinse waxaan eh, ogahay oo yaqiinsada in positionka aan joogo iyo xil kastoo aad qabataa inuu eed leeyahay marka markaan garwaaqsaday inaan positionka joogana uu eed leeyahay xilkoo la qabtaana uu eed leeyahay siyaasadduna waa nolol marka horeba eed badan oo eh, ma- maag badan oo iska yani hawl badan marka waxaan kolleyba anigu ku qanacsanahay eed kastoo timaada iyo maag kastoo timaada haddaad adigu daacad ka tahay oo shaqaynayso eh, waxa lagaaga baahan yahay waa dulqaad marka taasu baan anigu runtii ku dadaalaya in aanu dulqaato waxaanan ogahay oo taariikhda markaan akhriyo ogahay cid kasta oo wax qabatay ama wax noqotay oo aan la eedayn oo la maagin dunida korkeeda ma jiro nebi maxamed alayh salatu wasalaam tusaalaha malaa ugu fiican ee dadka muslimiintu sheegaan wey waa tusaalaha ugu fiican ay sheegi karaan nebi maxamed alayh salatu waxa lagu yidhi waa tuug ayaa lagu yidhi waa nebi nabiyullahi maxamed waxaa lagu yidhi cadaalad maad samayn nabiyullahi maxamed oo cadaalad ba loo soo diray cadaalad maad samayn baa lagu yidhi ilaahay qur-aan buu kaga jawaabay oo uu leeyahay nebi nebigan iyo nebi kale toono suurtagal uma aha inay tuugo la yimaadaan qur-aankay ku suganta cadaaladdaraa lagu maaga eex baa lagu maaga oo leeyahay qaar baad u eexanaysaa qaar ayaad u eexanaysaa baa lagu maagay yacni wax iminka laynagu maago oo aan lagu maagini ma jirto waad waalantahay baa lagu yidhi wa- waa sixroolaa lagu yidhi boqol wax baa lagu yidhi cali- nabiga alai salatu wasalaam marka cid kastoo ummadda bulshada arrinkeeda u qumta oo damacda inay wax u qabataa waa laga yabaa inay dhib kala kulanto qof walbana waa nasiibkiisa way wasiir ugu dambayntii dowladdii hore mas-uuliyiin badan oo eedeymahaasi qaadi jiray baa jira oo lagu eedeyn jiray in ay tala xun ama tala aan wanaagsanayn ay siin jireen madaxweynihii hore nacam waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta eedeyn jiray madaxweynaha haata axmed maxamed maxamuud silaayo hogaanka xisbiga kulmiyaa ka mid ah eedeymihii mid la mida ayaa maanta taagan in xirsi cali xaaji xasan oo ah wasiirka madaxtooyadu talooyin aan wanaagsanayn madaxweynihii u gudbinayo taasi miyay jirta maya waxba ku caddaynaysaa madaxweynuhu runtii waana iga aqoon badan yahay, waana iga weyn yahay. oo niman yacni aqoon badanna leh Eh, igana igana da' weyn oo da' siyaasadeed iyo eh, eh, eh, experience ama khibrad aada le weey oo waxa aniga iga baahan yahay horta marka hore yar tahay Eh, waa marka labaade madaxweynuhu haddii aan tala xun siiyeyba ama asxaabtaydu ay tala xun siisay iminka intuu s- ku jiray ee labadii sano uu joogay ma success buu gaadhay oo u guulaystay miyuu guulaystay mise wuu guuldarraystay haddii madaxweynuhu guuldarraysta waxaa la odhan lahaa dadkii la joogay aniga waan ugu dhowaayo wax- ama, ama dhab haatama ay jirin eedu way qaban lahay inta wasarada kale iyo inta ka agdhowna way qaban lahay laakiinse madaxweynuhu adigaan ku weydiinaya miyuu guulaystay mise wuu guuldarraystay aragtida waa lagu kala duway wasiir laakiin aragtida taa ah ah inuu guulaystay iyo inaanu guulaysanoo aragtida waxaan wad- isleeyahay malaha waxaa bulshada u badantay anigu dareenka bulshada intaan arkay adiguna waa laga yaabaa inaad qabto inaad si malaa maragga ii furtay aad ka warwareegaysahay oo waa saxaafadda iyo caaddeedii bulshada waxay ee in badan aan ka arkay inay waanagii soo sheegayeyna inuu dowladda siinaaya ay ku guulaysatay horumar badan ay waddanka keento iskama imaneen rag baa keenay oo dee dadkii la tabcayey iyo madaxweynihii iyo hogaamintiisi baa keentay marka waxaan isleeyahay haddaanu eh, aniga iyo inta la shaqaysaaba aanu madaxweynaha garba ka tuuro madaxweynuhu muu gaadheen guul qarankuna horumar muu gaadhay mana jirto Sax.
eh, gu- yacni talaxumo iyo wax guuldarro ah waayo anigu waan- waxaan u da'yarah siyaasadda inuu madaxweynuhu guuldarraysto iyo in tiimka uu la shaqeeya guuldarraysto midnaba dooni maayo uma diyaarsanin inay guuldarraysto dowladda sinaayo waxaan jecelahay inay guul gaadho taariikhdana ay nagu xusto wax wanaagsan waxaan rajaynaya insha allahu taala taarikhda afuri doonta waxaase maragde madoona madaxweynahan lagu qaylinayn anugu baan soo marin ilaa siyaad barre oo laleeyahay lacagu bannaan ka dhigtaa waxba maynaan helin waynaga odhan jirin lacagaha bannaanka uu dhigtaa switzerland buu dhigo halkaasuu dhigo waxba waxba maynaan helin xilliyada qaarkood qaarkoodna waxaan garanayaa dadkii uu ka tegey siyaad barre oo dhibaato badan la kulmay hadday hadday wixii aynu sheegi jiray dhib yihiin dee markaasaa la arki lahaa madaxweyne cigaal baynu ogeyn oo dahab iyo dinaar toona kama dhiban sidii loo maagayna waynu ogeyn marka waxaan isleeyahay waa maagii uun laakiinse ma ee n wax qaladoo aad arki karta muddada labada sano oo aad gashay ama bulshada aad u tilmaami kartaa oo dareemaysaa ma jiraa inta de bashar baan qalad u ahaa boqol qalad baan galaa oo bashar baan u ah laakiinse qalad siyaasi ahoo weyn oo aan galaa oo aan isleeyahay eh, bulshadaad ka gasha Sax.
ma garanayo waa sida laga yaaba cid ii sheegto oo ii tiri warqaadka noocaasa baad gashay ee siyaasiga ah oo iminka aan xasuusto oo ii timi ama saaxiibadayda ah ama eheladayda ah oo iila timina maan arag waan garta adoo ka faa'iidaysanaya fursadda wasiir Ah.
maxaad soo jeedintaada bulshada ay tahay bulshada waxaan usoo jeedinayaa eh, runtii horumar kasta waxa lagu gaadhaa dhabar adag dadaal iskaashi iyo isku kalsooni N- waxaana la soo maraa oo horumar walba loo soo maraa dariiq dheer wax habeen iyo maalin ku yimaadaana ma jiraan dadka badan ee shaqala duruufta badan ee jirta dhaqaale xumada waxaasoo dhami waa waxaynu ognahay laakiinse habeen iyo maalin maalin kuma bogsanayaan waxaan leeyahay ha la isu dulqaato ha loo sabro ha la ilaaliyo nidaamka iyo sharciga ha la isku duubnaado kalsooni ha la isku qabo ee haddii talada cid maalinba cid baa joogta ciddii talada joogta ha lagu aamino iyo imanin kalsooni xumo iyo imanin kalsooni xumo yaanay imanin ku xume midna horumar laguma gaadho ka isla ku xumeena horumar ku gaadhi maayo kalsooni xumaduna waxay dhaawacdaa wadajirka iyo wax wada qabsiga Wax- waxaana wax lagu gaadhaa wadajirka iyo wax wada qabsiga waxaan leenahay aan isku duubnaano eh, waxaanu diyaaruna inaan la xisaabtamo waxaanu diyaarunahay inaan la dhaliilo waxaanu diyaarunahay inaan la toosiyo mid walba waxaanu diyaarunahay eh, ayaanu diyaarunahay sidaan sheegay waxaan leeyahay eh, waxaan runtii ka go-an xukuumadda madaxweyne siinaaya hogaaminaya inta aan ka ogahay waxaa ka go-an inay bulshada gaadhsiiyaan intii ay awoodaanba eh, hadday horumar tahay hadday waxqabad tahay eh, insha allahu tacaala dadaalka inay nagu kaalmeeyaan oo isku kaayo barbataagaam aan ka codsanaya aad iyo aad iyo aadna waa u mahadsan yihin daawadayaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada somalilan mudane xirsi cali xaaji xasan isla markaasina aan uga mahad celinayno waraysigaasi khaaska ah eanu kusoo casuurnay inuu stuudiyaha hoonkiibo t v uu bulshada ugu soo bandhigo waxyaabaha isweydiinayso iyo xaaladda siyaasadeed ee uu dalku ku jiro maadaama uu ka mid yahay wasiirada muhiimka ah ee dowladda ku jira waraysigani waxaa si toos ah uu idinka imanayey telefishinka caalamiga home cable t v xaruntiisa magaalada hargeysa waa filim qaadistii farsamadii iyo weliba mixerkii caydarus ismaaciil cabdi calimaano siciid bocooshe iyo dhalinyarta kale bahda home cable t v oon uga mahad celinayo waxa aan halkan mar kale uga mahad celinaya wasiirka wasaaradda madaxtooyada mudane xirsi cali xaaji xasan isla markaasina barnaamijka waxaa idiin soo gudbinaya oo si toosa idinla socodsiinayay anigoo maxamed cabdi iliga hatan idin ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah haddii allah awooda la dhaahdo waxaan idinku dhaafayaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محسنت الوزير Okay, thank you. Okay.